bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal amiin faylanga bashbashe barwaaqa amiin nabadya ku dhowaada barnaamijkeena kulanka warsan oo hamiin walbaysan ku barataan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhaba waa hamiinnimo dhegeystayaal jaraadiyaha galaayda taarigtiga keedantaa shanta bila nofeembar labada kun iyo timisied qodobada barnaamijka kulanka warsan hamiinnimada dhegeystayaal siinkaaya isana ku dhegeysan doonta haddii ilaahir walay baa ku mid ahaa warar shal duwaha ku bahaya isla markaasna guddiga eroo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa weliba usamakrawnimadausu ku dhawaaqay intii usu iska casilay xilka guddoonnimada ee guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya taasoo kale guddoomiye kugeenka guddiga doorashada usiina weliba taasoo kale isuku dhawaaqaya inii isu iska casilay xilka guddoomiye kugeenka ee guddiga doorashooyinka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba sababta mayeeta dhegeystayaal barnaamijka siinkaayna saasoo kale xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya yo iyon waliba iyo ku dhawaaqeen iniyo iska casilan guddinimada ee doorashooyinka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan lagmaga awi dhegeystayaal barnaamijka siinkaayna dhegeystayaal sababta ku dambaytay zalzalaad kasaya taasoo kale musharigan kureeye guddoonka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba iyo guddiga geegiyo guddoonsiyana shahaadada sokotarta madlaaya xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya musharaxa siin iyo sheekh mukhtaar robo ali mansuur yaa weliba usanaqday musharaxin kuurey waa uusa la guddoonsiiya shahaadada musharaxnimada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaas inkaani dhegeystayaal guddiga musharaxa uusa guddoonsiyaan doorashada taasoo kale usa mahadnago guddiga sheekh mukhtaar robo ali mansuur taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan dhegeystayaal oo nimadoona siinkaay waliba ku mid ahaa cabdiasiis rasaero cabdiasiis lafti gareen oo usaaya wasiirka tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba uusa iska asilay xilka wasiirnimada ee dowladda federaalka soomaaliya welibana uusa sheegay inuusan teegayn qowdowka xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maruuse geega shirjiraad isqobada magaalada baydhabo ayaa ku sheegay in guud ahaanba is iskaasile xilka wasiirnimada ee dowladda federaalka soomaaliya barnaamijkaas inkaayna dhegeystayaal cabdiasiis lafdi gareen oo usu ku warramo arrintaasiya taasoo kale qodobada barnaamijka oo nimada dhegeystayaal kulanka warsan nasiinkaay waliba ku mid aha guddoomiye ku-hogeenka degmada baydhaba ama guddoomiyaha ku-hogeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee degmada baydhabo aadan arab yaa weliba soo ku warbiyaya xaaladda guud ee magaalada baydhaba usoona sheegay inay magaalada baydhaba iyo haddaa xaaladdii ay guud iyo deganta isla markaasna amniguusa iyakoo hadda idlanka kala soonaada kora barnaamijkaas inkaana dhungusayaal guddoomiyaha armoose iyo aramo kale suku armowa saasoo kale qodobada kulanka warsan oo nimadan dhungusayaal siinkaay waliba ku mid aha shirkadda kumagdhaho amtel iyo waliba iyo kubiirta gudaha magaalada tanbaydhaba weliban iyo shanta iyo adeeg cusub oo kaasi iyo iyo adeega internetka iyo inta badan shirkadda iyo hakabadhigta geega gudaha magaalada tanbaydhaba barnaamijkaas inkaayna dhegeystayaal saasoo kale qodobada barnaamijka kulan oo ka kulanka warsan aan siinkaay dhegeystayaal weliba ku mid aha wasiirka wasaaradda ee xukuumadda federaalka soomaaliya weliba uuse sheegaya inay maamulka eraha wasaaradda ama wasaarado inta badan ku shaqeeya amniga iyo inta badan iyo kufashilamen sugawka amniga gudaha magaalada muqdisho walibana uuse sheegay wasiirka gaashaandhigga inayo kolkodhow iyo bilaawo doonan ciidamo cusub oo lanka tiragalay sidiiyo ku sugan lahay amniga guud ee magaalada muqdisho iyo saasoo kale deegaanada kale barnaamijka siinkaayna dhegeystayaal taasoo kale qodobada barnaamijkana siinkaay dhegeystayaal waliba ku mid ah harakada al-shabaab iyo waliba ayaa sheegatay intay khasaare shal duwan iyo hanta badan iyo ku jeysatay degmada mahadaay islamarkaasna iyo sheegdeeni iyo hadda weerarkaasay inta badan iyo ku dilaan xubno ku tirsan ama ciidamo ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya qodobadahaas iyo qodobo kale siinkaayna barnaamijka kulanku warsan ownimadan dhegeystayaal waliba barnaamijka ownimadan hasaaray waana siilidaray sii dooneen cabdirashiid axmed ibraahim rashka boya dhanka farsamada maada ku deerta waliba gacan wiin oo sii dooneen intii barnaamijka wadaka jira dhegeystayaal maxamuud ali cabdulaahi gaabsha mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal markaliyo barnaamijka kulanka warsanna n waliba una ku bilaawana hamiin faydan siin lahaa dhegeystayaal barnaamijka waliba saareeno cabdirashiid axmed ibraahim rashka baydhan ka farsamadu agaabshaha dhegeystayaalla waliba hawada siin kalena hamiin faydan qodobaday aan haddii asiin sheegaya u maleeya in iisan halhal anfadahta intaan hasingadhihi waan oo dhugonsuo doontaan dhugonsiala qodobkan koraya waliba useya wararasha duwan iyo saasoo kale iyo hakubaaya n isla gudaha magaalada tambaydhabo kaasi oo ku saabsanka guddiga doorashooyinka maqrabnimada iyo waliba habahay war ku saabsan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya andis iskacasile xilka guddoonimada saasoo kale ku-xigeenshi ayaa waliba usiina daqiiqada guriyada isku dhawaaqaya inuusu iska casiilay xilka guddoonimada ee ku-xigeenkiisa haddaba intee uuna guddoomiyaha codyahan hasiin deersana waliba uuna koorayana qaar ku tirsan xubnaha guddiga doorashooyinka iyo waliba yoona sheegana iniyo guud ahaan iyo isku casilan guddinimada ayoona sheegan ini xildhibaanadii baarlamaanka federaalka soomaaliya ero xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya lunkubahan ay kaalantiyo lunkubahan ay ka eedinayti doorashadii onkubana haddaba ay war ka badan siinkubadine xubno ku tirsan guddiga oo iyo ku dhawaaqay iniyo is-asiran iyo dhadhuwan sida waxaan kamid ahay xibin ka mid ah guddiga doorashada madaxweyne maamul goboleedka koonfur galbeed kadib sida la wada ogyahay maxamed aadir oo jadwalkii iyo nidaamkii anaga aan samaynay socon waaye loona baahan yahay musharaxiintii imaadeen inay xildhibaanada u khudbeeyaan ee aan maalmo u qabanay la waayey sidaa awgeed waxaanu door bidnay in aanu iska cadilno guddiga doorashada bijaad aniga xifaa macalin ahaan guddiga doorashada aan xilada ka ahaa waa iska cadilay si waalax bismi illahi raxmaan raxiim aniga oo kamid ah guddiga doorashada bismillahi waxaayeen ama argumusa intii ay habyaaba ku dhimaayo muddo aan u horanay intii aan kasoo shaqaynayna shaqadeena ay ka socon weysa musharaxiinta geerahaydi dawladda uga taagnaa umana qurbeynayaan waxay u baahan yihiin shacbiga dadkii masalaya inay u qurbeeyaan haddaan mar shacabkii dadkii masala ay baarlamaanka aanan la haynin oo dhammaan ay isku wada urursadeen magaalo madaxda muqdisho dowladda dhexe waa dowladdeena dhexe marka waxaan isku casilnay sidaas aawadeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا أيوة الوالدان مع الأدم وأن قبل هاي علوم كتب الرسالة مع المهمة وأن هم يجب نقاط كتب الرسالة أولا العيد وأن أرجني وأي مغرطي وأن أين لا تعلم برلمان في عقد الربي إن لا تحسن oo diyaarada u daabureey oo hamadadii anaa guddigaan ahayn maalin baan waqtigaan suubinay lacag qabashadii ah waqtigaan suubinay musharaxiinta ay khudbaynayaan ninka musharaxa lagu raba dad uu khudbeeyo munawgii qur-aanka lagu khudbaynayo sidaas daraaddeed markaan aragnay inaysan doorashadii aysan qabsoomayn oo aqal ay mesh ka jirto baarlamaankan aan la haynin aniga saaxiibkayga ahaan waxaan go'aansaday inaan xubintii aan guddiga kumid ahaa inaan ka kala jeedo asalaamu calaykum waxtula
inuu ka tirsan guddiga doorashada soomaaliya waxaan halka ka cadaynaya gacasilxilkeedii guddiyo oo ku jira awgooda baarlamaankii koonfur galbeed oo halkan xaadir ku aheyd dadkii musharaxiintii oo u banay inay la kulmaan baarlamaanka oo hoostan joogin sababahaas laajligeeda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أنيقو أه مقعيق أمين محمد فارح أهلا أفهيانك قدق دور الشدى حدنا حبين كمدة xubnaha guddiga doorashada waxaan halkan ka cadaynayaa inaan iska adilay ilkii iyo xubinnimadii aan ahaa guddiga doorashada sababta oo ah doorashada waxa wax dooranaya waa xildhibaanaha xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanadii koonfur galbeed dowladdii federaalka ayaa kulli ku oodatay oo ku haystay haddii hilkii aada loo lagu doortay aada gudan weydo meesha inaad iskaga dhaqaaqdo waa waajib sidaas darteed waxaan leenahay adduunka aan u sheegaynaa dowladda federaalka ayay ka socon weynay doorashadii koonfur galbeed sidaas darteeda xubinnimadii guddiga doorashada iyo afeynida waa iska adilay anigoo magaceegaanina mahan karo yaa bilahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولما الرأي مغاري إلا عن قصة إبراهيم آدم أهمت لجميع الجدد قبل قبل الدور الشرف قوم فرقه وربا أن تتعدي مرلما مرسدها أن تتعدي إني جدوني نمري جدد الدور الشرف eebenkii guddiga doorashada lamadaba aan isku casili wasiiraan daraadyohuna aragni aan aragi waliba isku casilay xiiqii guddiga doorashada dadoomiyaha guddiga doorashada koonfur galbeedhaay iyo isku casili asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أنا أوي حسن علي يوسف حسن بلاد ونتحسن برلمان كفر دولة صوماليا xubinno ku haaya guddiga doorashada ee madaxweyne ee koonfur galbeed soomaaliya arinta ku daayay in aan isku cadili xubinkii ana ku haaya guddiga doorashada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sababataan inii cadilin waliba aha adduunyada koonfur galbeed leyma eh maamul goboleed koonfur galbeed leyma eh adduunyada isteediin shalba hunta maraykanka aan kuwiin usul isteediin shalba hunyin adduunka mayka aragna hortaynhanijayna ma sheegna han hatanil roogana ma sheegna intii maamul goboleedkan seeda xildhibaanadii ha aruursada gobol mase caasimad la jeeye anti inka haraysanaada le raw adduunka ma kudhiina umuun horma ha aragna hana hornogarayna ma sheegna saas dartee walin aragnay meelada niin dooradayna niin erri medaa gudi doorisho kuxitiin wali haltay isbarkiiba lakadegaa lamaa walin niin kaweelay gudin niin kaweelay may jarane waliska haysadee langurahaayo sada ana fadaa weer i aniiba langa ahaa aniina siintay weer dade meela ka gudan ya gudoomiye ku nagani xubin ku nagani gudi ku nagani saas daraatee intii mansabkii magaaga unahayna ummada dhabooda fadi ummada langumaada fadi ummada bulsha langaag la fadi ummada nasabsha lantartara fadi ummada kalsoonidii iyo dannamadeeda tartara fadi wali go-aansaday shaksiyan ka xasan balaagaan inayna isku cadil xilkii guddiga doorashada aan ku haay may waalidee wali jaray istirnaceyba jira hortaayno maamul guddi ha suubsadi hortaayno maamul meel doorasho ha gali hortaayno maamul madaxweyne isku bedeli hortaayno maamul madaxweyne kale ha doorani sababto una lexani ko koonti waleetaa ma ka fadaayo ma faayam hibrow niiba aysan iiba manasaan yawaha unana niin fadaan sabab kalena ma jiro ay lamaada kun iyo labaatan ka hadeernayaha lamaada kun iyo konton iyo sagaashan afasa in daba deeganaan hoo bilaahi er wabilaahi hor towfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد magacay waa cabdihashar madkarin magaca cabdihashar madkarin ma ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed kana mid ah guddiga qabanqaabada doorashooyinka xilinka runtii xildhibaanada koonfur galbeed waxay nagu soo ansixiyeen si habsan ku socda annagoo habraaca saacayno waxaan samaynay habraac qurxoon oo ummadda tarabalans oo ah oo aan markaas u aragnay in ninka musharaxiina aan lagu dulminin doorashada koonfur galbeed markaan aragnay qaabkay wax u socdaan isla markaasna cabasho badan ay nagu soo gudubtay dadka musharaxiinta ah oo isla markaas ka cabanaya inuusan baarlamaanka ku sugnayn magaalada baydhabo oo ay tegay jiraan magaalada muqdisho walaac badan ayaan ka muujinay waxaan u aragnay in dhibaato ay ka imaan karto qaab hadda doorashada u socoto sidaa darteeda waxaan go-aansadaa anoo ka mid ah xibin guddiga ka mid ah inaan iska casilo si ummaddeedana u badbaado dalkaydana u badbaado dowladdeedana u badbaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحمد محمد عبدي كاتب الجزء الدورشة أو الجزء الدورشة وكل الجزء waxaan iska cadfiyey xubinkii xubinnimada aan ka ahaa guddiga doorashada koonfur galbeed anigoo sababeynaya waxaan u sababeynayaa anna waxaan ahay xildhibaano koonfur galbeed xildhibaanada soo doortay guddi loo soo doortay in ay hogaamiyaan oo nidaamiyaan oo ka keenaan waasibaadka ay ahaayeen ka gutaan doorashada madaxweynaha gobolka annagoo hawshii ku guda jirna yaan aragnay wakti waktiyada ka mid a xildhibaanadoo aan u shaqaynayna soo doortay ee guddiga naga soo dhigay oo diyaarada lagu daabuulay nabowna aanan aqoon kadib waa sugnay waan ogaanay taad baan qaadnay waxaan ogaanay musharax musharaxiinta ka mid ah in baarlamaanku uu guranayo xana ku xiranayo kuwo kaloo musharaxiinana su-aashayda weydiyay jawaabaan u weydiyay maadaama aan xildhibaanadii hore aan ka jawaabi weydiyay saas uga horray kuwii joogaya su-aashayda weydiyeen aan u sheegi weydiyay su-aashayaan ka weydiyay oo wixii naloo idmay aan qaban weydiyay waxaa naga gudba laakiin in aniga axmed maxamed cabdi ahaan aan ka taasiyo oo aan xilkii guddiga qabaqabada ku dambeeyay waan iska casiyey wasalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim anagoo dirow cali xuseen oo ku tirsan shaqan guddiga qaabada doorashada madaxweynaha koonfurgoboleed mudaxweynimadii aan ku haay iyo cabdiye cabdicasiri sababtoo ah iyagoo waraadiina mise warqaarna hooba aragtay iyagoo yaabay darabuna midooriday qof aqlabiyad leh wahli doorbay baarlamaan kadib oo diiday waradiyada waradiyada mutacaawan waradiyada barlamaanka iyo shalay mutooradii yaabay kurugi ama waradiyeysadii marka way arkaanaya dhibaataasoo maadaama dhibaasoo iyo dhibaasoo in wafahaan shaksiyadayda in wafahaan iyaga naqdway sababaha kaan isku celini wadadaan tawfiiq saxduna ku bilaaway cuduradiibaan koonfur galbeed adana ka arday waxaan halkaan ka cadaynayaa inaan xarintii ka cay guddiga doorashada la iska cashiray sababtana ay tahay adna wuxuu dhamaan nahay guddi la soo saaray oo afraaca doorashada gobolgoleedka koonfur galbeed inay afsami ku soo shaqeeyaan laadeenaydaa nahay waxaan uma leenahaa dukumentiga aan sameynay iyo afreexii aan sameynay iyo wixii sharcigii oo doorashada ahayd haddii wixii lasoo haray waxaa la rabay baarlamaanka in loo fariisiiyo oo loo geeyo way ayaga ansixiyaan oo maaragtay halkaasay howshka sii socotay waxaan aragnaa baarlamaanka in la rabtay oo xamar hotelo looga filayey oo lagu soo duulay koonfur galbeed waxaynu ku soo duushay mas-uuliyiinta sare ee mas-uuliyinta dhexe marka sidaa awgeed maadaama in meeshii wax sharciyidiba loo ansixiyo oo baarlamaan aanan meesha ku haynay waxaan gartay inaan iska casilo doodadii aan ka ahay xubinta guddiga doorashada dowladgoboleedka koonfur galbeed khaasatan an ahay guddoomiyaha maaliyadda iyo maarta logistikada halkaasaan ugu tegay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim ilaahay ayaa dheere way haya xubin ka mid eh guddiga doorashada gaar ahaan way haaye guddiga ku-xigeenka logistikada madagana walbadan ka fiirinay walbadan naa aragnay ininoo haata iyo doorashadu dhammaanaysa sababtoo eh laga musharaxe muwaadine xalaale iraatunifooy iyona welwal badana kumuujiyaayen wala unata ooko hayna oo haynta shaqada unata kajarna oo shaqeeya hayna anikordi tankada soomaali way kama maagadaate burburooda gubiga ga wala sheego kale un horta dawladda farmaajo wala sheegoo baa kota adduunyada kale wala sheegoo baa inkaada deexin xaarte insurunta injiifa taga diirni baabuur ma fadaana laba lagood ma fadaana eedan mustalay madaxweyne weedadaan wala suurtagelinayay baarlamaanka barnaamijka gorna gurjey musharaxiinta wadan jeedi wabin gardiisi suugur mushiriidan waa dowladafan gardi wala dowlad badan maadaama iyo muqinyin arday bay milan day bay iskusnaydi doorashooyinka bay kon maaqun inka ay hawaan markumaan bay baataan isu aysan waa ilaahay tawfiiq asalaamu
baqaarka daarusalaam deheb iluulandidayow daartismig iyo fadaa dareere tukaan ama dabakaaya nankii bagaas doorshayin fadowna dareer kale maganaayo baqaarka daarusalaam iyo darha ku hiridee baqaarka daarusalaam bagaashgay maraayo bulshooda ogaatay adiina koy baroy baqaarka daarusalaam boqolaalkii baqaaro aad hore imbaranaagti ma'e bogshay meelbinaaw male baqaarka daarusalaam badeecadiisa asu boggallan berkoo raashin eh berkoo bagaash eh berka kale shoobing eh kullisho bariimatiibe eh baasidiyoo raqiis eh bartalanka seedow baqaarka daarusalaam jumni iyo tafaarig leh baqaarka lang arooraw boqol ubadka baqaareed beludku baqaarka daarusalaam bagaash bugun hayne bariimatiibe birkuu baakidio ka jaraan birkuuna banaanka laakiin dhikasa agu bidhaantiyo in isku fiirada ba ilaaya bagaash jeewan bogi baqaarka daarusalaam birka kala raashin baasto bariis bur i saliid laydhe boqolaal diib aana koosi isin shu
horseed international hospital
kuulnan huraana qoralunku mooday tegihanraab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay haddaha lana deeraa xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hurkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku hurgalayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilowshanaayey haddi la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiimaha door eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhakhtarka udaree guud dhakhtarka awlaado dhakhtarka hindhoo dhakhtarka uduree hanraabti iyo dhalmada iyo weliba dhakhtarka qaliimo guud hal in lama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency ee midwifery qaybta dhalmada laboratory qayb shaybaare iyo weliba qayb farmashi ee oo lakiinka diyaari casri daawo door ee hakiintidayeen dhakhaatiir cilmi leh iyo weliba oo kiyaalayaal cajiib ahoo haani eeno lahan qoraay ah istuni il aragtidii akhriiskana isticmaalow ultrasound oo la kabaarow dhammaan cudurro ka
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee nardarata dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanka warsan iyo ku guda jirna dhegeystayaal musharixii ku horreeya oo la guddoonsiiyey shahaadada oo uu ku tartamilaya xilkamada hatinimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusa nagadaya sheekh mubtaar roobow ali ow mansuur guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba yogeega guddoonsiyena shahaadada musharaxnimada ee koonfur galbeed ee soomaaliya
آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وليبا بلاونيه جيك أو تاريخ ده شان بلي تمي كوات وليبا بلاونيه ما إلا رأي ديوان جلين تشالع بلاوني وليبا بلاوني شهادة ديبوك شيء لانك انكرهيو وشهادة نصيوهينا وليبا واهن الشيخ مكتاكوبو أو منصور شهادة كوريديوهينا soo dhawow sheekh mukhtaar roobow aw mansuur ilaahay ooba carabkaha keenka dara shahaadadii kii kaga doonsiyaana eedana mahadsanta guddiga doorashada mayba kale mahadnagay dhammaan xubnaha guddiga doorashada sida wanaagsan oo sharafta leh iyo halinka wareejiyeen shahaadadii doorashada ciidanka kumahadnagaana may rajeeyaan inta kale dhimaano sida oo kale in linka wareejin doono doorashadan doorasho taarikhlow inka horreysay koonfur galbeed kudhiidow guddigana guddiga inka horreeyey doorasho oo koonfur galbeed baarlamaanshi laxabku xula oo usunay lin weelow iyo dhon runtii wal taariikh dhow ana naftayna maybu aha mayba aha qof inka horreeyey oo shahaadada la guddoonsiiyey murashaxiintii hanka mariyaya aha eeda anka mahadnagay dhammaantiyo ilaahay may ku rajeeyeen doorashada ina dhiida si xalaaleen dhiida si nabadaan dhiida ammaanka yar uun haysana dibnanin nagna hor aan dareerna oo ma aragnay ammaankana ninku sii fay lahaada lankii walaaw ilaahay afkii ka weeloona liin uura lankii nasiibshii ku waayona dadan dhibna iyo insha allahu tacaala rajeeyana ma ilaahay ka gabagabaayey reey soomaaliya maygu waha soomaaliya leh koonfur galbeed oo kulmangna unu leh mahadsantiis
يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحين سحاب جنرال تريدنج كمباني سالوي او ولا شيء قوسين قربة saaxiibo maya dee ku qoray rasiid mahaayo geega siyeed ee baabura laasaari silning area mara ku sugaayo walba mahayno سنبر على هذا جلس وريا وارتحاب اني مطبعات اوفر شيء رسيدي ولوس وبياسي موسيريا taas nin ogayne ha taseede اكاكا سرر مع السؤال ما لقاو siidow magmaaga tiilaa ana samineedun ilayay may maysiyaadee aragdi horumar sugunno sireegun link oomanaaya hatana suubiyay arigi sifeey e daaybahe soo soomaalina niilidheedo saxaab dirnat hedin company horosaama qaaday madbacadaas wuu bili sax horumar sugunoo arlaadun saari liink roogey hoolaha suubiyayni suunkadaarlehayaa he madbacadda may suubiyaase madbacadda saxaab way baa suubiyaase fasiide buugta istiikarada shahaadooyinka ee dhikaarada musawareed teesaraaga footokobiyo qoroobka arjiyaa suubiyoobka barandarada iyo kumbiyuutire
waayahay dhegeystayaal qaybiga dhexe ee barnaamijka kulanka warsan iyo asadeerni dhinaga kala cabdiasiis lafta garan iyo weliba uusa aan teeganayay qabashada xilkamada taniha ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shirjada isgeeg qobode oo warbaahintan uusan ku heliya weliba uusan sheegay inuusa iskacaasile xilka wasiirnimada oo uusan haye wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalka soomaaliya weliba uusan sheegay inay wasiirnimadiisa iskacaasile islamarkaasna uusan teeganyahay xilkamada tanimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين anigoo ah cabdicasiis xasan maxamed ahna wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha waxaan go-aansaday maanta inaan iska casilo xilkii wasiirnimo ee aanan dowladda federaalka xukuumadda aan u hayay maadaama aan ahay musharax madaxweynaha koonfur galbeed oo ay guddiga doorashooyinka qarankana ay soo saareen guddiga doorashooyinka maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baarlamaanka shuruudihii ay soo saareen ay ku jirtay xilka magacaabista cid haysa inaysan musharaxnimada ka mid noqonaynin sidaas darteed ayaan waxaan go-aansaday inaan iska casilo xilkii wasiirnimada waan u diyaargaroobo musharaxnimadeydii aana galo sidii aan ku noqon lahaa aan ku qaadan lahaa registrationka ku suubsan lahaa waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ii magacaabay xilkaas wasiirnimada waxaana ka codsanayaa intaan isla shaqeynayna aadan ugu mahad celinayaa shaqada fiican oo iyo sida wadajirkoon u wada shaqeynay waxaana ka codsanayaa inuu iga aqbalo maadaama anigoo aan go-aansaday inaan tartankaas aan ka qayb galo waan u mahad celinayaa xukuumaddii iyo tiimkii aan isla shaqeynaynay iyo shaqaalihii wasaaradda aan iskala shaqaynaynay wasiir ku-xigeenkaygii agaashimihii guud shaqaalihii wasaaradda tamartii biyaha kulligoodna waxaan u rajaynayaa khayr shaqo wanaagsan iyo inay howshii aan u hayay ay meesha kasii wadaan anigana ay noo soo duceeyaan aada iyo aadaa u mahadsantihiin ujeeddada maanta aan kugu yeer intaas waa inaan iska casilo xilkii wasiirnimadii waana mahadsantihiin
bakaarka qalabta dhismeeda almuhiiro maarnamey ombaydhowa baydhabakiyaala antaawi jeegu habaabaanikijeeyin maamaytubeenuu maarnayso oo madaajeeda qoray gudaha laweera haa gudaha galaaqhaba maarigaas walaali
waayahay dhegeystayaal waliba hawadaasa galnah miinfayla barnaamijka waliba siina daraysaa dhegeystayaal anoo cabdirashiid rashka dhegeystayaal dhanka farsamadu waa maxamuud ali cabdullaahi gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada baydhabo aadan arab iyo waliba usa ku warbiyaya xaalada guud ee magaalada baydhabo iyo saasoo kale usoona baaqan dariyay musharaxiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iniyo kuwada shaqeeyeen amniga iyo saasoo kale iniyo adkeeyeen dhinig iyo arrimaha bulshada oo inta badan usa sheegaya gudoomiyaha ini hadda magaalada baydhabo iyo inas diyaareed martigelinta doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba mar aan naqata telefonka kuwaraysaday iyo walibase in kuwarbiyayo xaalado hoose iyo arrimo kale
alxamdulilah ilaahay mahade magaalada baydhabo xaaladii guud dhinaca amniga ilaa dhinaca arrimaha bulshada guud ahaanba magaalada baydhabo runtii wayna ka koreexeea magaalo amnigii iyo horumarshee iyo guud ahaanba isku fayshigu runtii taasayna guulasayna wala isku sheenay ilaahay isheenaya maamulka koonfur galbeed ciidamada maanka gobol iyo degmo isheenaya korontanti alxamdulilah magaalada baydhabo halshee ciidankaydi alxamdulilah bal magaalada baydhabo xaaladda guud markilan fiiri dhinigiyo amniga intay walmarahayaan
runtii ciidan mahadsanta runtii isaga oo qiimaha leeda walaingoosabtii runtii magaalada baydhabo runtii walay kudhii doontaa bilaal rajeeriya doorasho oo tilmada koonfur galbeed madaxweynaha deg- dalkanka sareeye iyo kudhii doonta deegaanka haddii laheela taasayna wali ku rajeenay inaanay xildhibaanada deegaankan dantiis wali kajara iyo ku fikiraan yoolin dhibaday runtii geedka shacabka afduyo qaadanaayeen xildhibaanadii golay shacabka dowlad goboleedka iyo marka taas wali ku rajeena insha allahu id alaali deen qalanta inaanay iyo hadooradan iyo ku rajeena taas xildhibaanada ayaa lagu fade runtii una ka maamul ahaan amniga iyo arrimaha bulshada iyo guud ahaanba iyagoo kulana taasi meher kornay alxamdulilah bulshada walay diyaargata inisamagdana doorashandhiida runtii marwalbanana amniga lasku qaalada ciidanka amniga garabka siiya diyaargata marka weerar kornayha baydow sanadooyinkii laxdhaafi iyo sanadooyinkii muqumata ka jarnaa oo niindhamado hayaanba weerar kornay horumara lasuteel kor Een, eh, mudane gudoomiya een, maalin mawla dhaafi waliba een, inta badan bulshada ku nool magaalada baydhabo iyo hadalhayana inay xaafado keelaan mid kumid eh, een, haweeney la dilay marka arrimo wasay may kula dareertaan
hadda horta geesa weerar kortay guud ahaanba adduunyahaba shacbiga lasoo tigeedka magaalooyinka oo oo waaweyn baa meel ku dhihaya runtii waxyaabo badan oo oo nimankan hargagixisada odowga ah oo ummadda iyo lacagtay waraabga ah haddee waxyaabo badan aska diyaayaan runtii weerar kornay haddee haddii baydhabo hata geedka afar sana walaadka dhamaday geedka bal sanadkiiba como salaman a Toronto Dallas Milfederation wadii sanadooyinkii maamulka koonfur galbeed ku hor hadda wali dalkan ku gaaray burugda marka taasi way rakornayha nimanka adowga ah si kasta oyo dadkanka dhawaateen man kasta oyo madaasi iyo janison helaan way iska diyaareen iyo dhawaateen marka taasi way rakornayha arrimo oo runtii geerka way dhahay ciidanka amniga israel mase bulshadii baaba nimanka hadba waa hatii la rakornaya marka taasi way rakornayha waraa ninka dhili laakiin nimanka adowga runtii marwalba si kasta qaabka hooyo kabiilo koranini umadan waxyeeleeyaan marka taasi ka dhigaaya korka waayahay mudane gudoomiya dhinigii oo magaalada baydhabo waliba ku dareere burburin iyo reedan habeeyo lagu suubiyahay wadooyinkii Een, cabashooyin badanna waliba hajeedayaan shacabka oo inta badan jirita dahgalay xaafado marka kuwaranba wadooyinkaasay intay nabal maraay
runtii degmada baydhabo dibadhis badan marka jarta dibadhiskaasina runtii waa way wahamilsayne waa sugan wadooyinka magaalada baydhabo geedka tumunka xaafadood xaafad kastooda marka sidowada afarwadila ku biyohay marka dadka walyoon goran haddii oo laka bilaawo runtii ha ku oadeen marka daradembaliyo oo amaan hajeedi ayaa la ragay marka way waha wadooyinkaasi wali wahan dibadhiska oo degmada iyagii ku eyin marka bani aadamkana walaagimadaska cusub haddii faylinhaaa runtii yuu magarayaan marka waylan ahaa bulshooyinka walayn sheeganaha oona geedka hatameyda wadooyinkuna biyaana lanka haddii wadooyin gurigiisa duwan baleha gurigiisa hortiisa dukaan maamulka dukaanka dhasada doonamasa geedka dhasada doonamataawayaan say madan adeega say iyo cuntayn ahaada magaalada haddii wad- wada laanka meelahay magaalo mee deegaanka dadkiisba wadi meelahay ka dhisanyi way arkornahaa dibadhiskaasi oo degmada ku saabta guud ahaanba inoonayo shacabka hadoohayaan waana garabna siiyaan maamulka iyo ciidanka banaanka oo madaasiyoona armagasi kaalinayna wajeysadaan meel kasta oona nagaagan marka waylanaha shacabka haddee majarta langoono oo geedka gurigiilain burburiyay wadana soo hangalna majarta marka shacabka walayn sheeganaha inooonay lankasta madiisa warkasaw hor amin daraana ciidan daraha madiisa koo gurigiisa basalaamasa maalagka galdo marka saasa halkani walayn hajeenaha inooonay bulshadana waanadaasi iyo taladaasi iyo gaabo doonaan ragee naamudana gudoomiya magaalada baydhabo weliba ayay ku howlgalayeen hayde shal duwan oo inta badan arrimaha bulshada ku wada shaqeeyo duleedka ama ilintu magaalada baydhabo way rogana boqolaal oo danyar ee qaxootiya marka weliba muuqata in haydoogii maalmoon dhinaga iyo barakacyaasha markilan feere iyo cabashooyin badan ah ku jeediyay marka arrimahaasay oo dhinaga iyo arrimaha bulshada may may kurdareen
iyadaa maasanta hayadahaas ama falka ku howlgala degmada baydhabo dadaalo badana jiri jiray oo adiba saliba lasoota abaaroobi dalkanku dhiyan dadaalada dhaarooyin ku jiri jiray runtii oo la sheega korna ah shacabkan hadda hortaasi lan bani aadame ha kabo lan bani aadame le warwarsada runtii naba keenta weliba ha muddo badan waa aawi hay-adaha samafalkan hadde marba meelimadaas emergency ku jiro iyo xooga saareen marka haddii baydhabo arag helay oo roob dhubday beerihii dalagii hagohay hoorihii taa heleeno runtii weer qabnaa bilfayle iyo heedasan sasidii abaarta gartii ahaana baana meel kuwa tagay waa meelkayaan meelahaan marka haddana way rajeenaha heedahaasa nafalkii inoonay dadaaladii wadaan marba oo gaaban ah inoonana jiraan haddii lahayaa marka baniaadamkana sariibla soo talankii shalay wala sii وكل كلام والله سيدي أنا قلنا كي شيء والله سيدي مرة مرة تصدرتيه ولا إذا سمحت لهم يرسلوا لشنا حتى هدينا يعني دلالة لما جبنا والله ما أمر كينا مرور بها سنة ولي كبير كينا نصوم خدرت سوزنا
waya haydo markilan fiiriya waliba iyo biyaayana kaarar iyo boonooyin oo inta badan dadka bogtaale walan qeybiyo haydo way jiraan oo inta badan dadka bogtaale walan qeybiya islamarkaasna dadkii walilan qeybiyana magaalada gudasha raashin haato ama waxyaabaha qaar haadan qoyaleerow cabashooyin shal duwan ah ku bahay marka kula hadalana haydo ini arrimahaas oo kala dhinigiyo kaarar kun leerow dulsaarka iniyo qiimayaan waana isla markaasa iyo meelaha ka haboon ama dadku walban deersina iyo deersin haydo kula kula hadalanta arrintaasi armaasi oo qaararkan oo dulsaarka ee waxbarashada lagshabow oo bulshada haysata iligii abaarowgii emergensigiya yee dadna la qoray muddo oo ilaa abaarowgiinta karatiyo way gaabamahay marka hore waxaa lankasta wali isu madaasiyey kaashii كوريا اللي انجيو انجليزي صوري اول شيء هو نمبر شيء هو ولا جيك بروكا هذه لو لانكا مداسي كلهم كافي كلهم على قوة يلو كوكوز معمول كي هيرو يسو قال ذي دبل هنكا سبو نسيه لكن لو هو وعيوري الانجيو انجليزي لنبان وتقوين مهرو لو ورنكو قدين حتى مهرو مكا والانجلي اذي دوكتل لنشيه دابه أنا قد هم weer korna in bulshadu marku walankii madaasiyi war kugu hayelano kaarka kugubada ama be ama ku hayarana maamulka iyo hayadii la soo artagiyo gaab kasta iyo yelka fure laakiin laakiin hogaan diiwaan diiwaangelinta hangalna ama langiika koyna helawma dowa langi
markii aada fiirida diiwaangelintaada sheegayta ma dadka bogtaale markii walan qiibiya way diiwaangeliya mise qaabna walan iyon qiibaya haydo
shalay hataa haddii oo arrimo emergency imadaas dhiyaan dadkii madaas kooyano oo emergencygaasiina ha kuqiibdaadaanaya diiwaangeliya nafsiye haddii oo heligii ho abaaroway emergencyga jari hayt warhay iina heligaas dadkii madaasa qobtaaday walaadayni ka qoraya yaasku dhe dadka subuugii ka qoyna ma ehaw dad heligaas ku xumayna ka meelayn waayahay dadka
hadboola wali kasaabsiyiina sidii madaasiy iyo halkuran haddii war haddii ilidan marxalada lakala jooga war cusub kooyan dad cusub oo baydonkagoolka qore ama xaafadnagaba ama kaamnagaba haddii war wariyahay iyagina laakiin iligaas la diiwaangeliyana waayahay dadka bogtaale inta badan wayba kuwa waadayana ini dadgaarele marwelba la qoro haydona samafalka ruwan baydhaba iyo dadgaarele marwelba kaamkalele kana noqdo inta badan cabashooyinka markii xog waraysana intaasa iyo kiin sheegayan marka aada ahaanta ama gudoomiye ku-hogeenkeeta arrimahaaseen kuurgalay wala kuogaatay
arrimahaaseen kuurgalay walbana kuogiyo wali janaha dadkiya oo walba aan yaalne hay-adna wala sheegne maamulna wala sheegne weydiyaana shalay midibla waa katiibiyaayga armay warbeekaley meel walba katiibiyana ku jira marka dadka midibile waa dadkorsadaan haddii heligaasi heli waa socdaan badan iyo madaasiyi walaca ka aadanna una meesku gaarnayna baydhabo inta kaanboku diiwaangalan saddex boqol toddobaatan sagaalkaama diiwaangalan sideedas boqol toddobaatan sagaalka ikam yaa walida kasoo biyayno meelimadaas hay-adka jirtaan warmaysiyaa hay-adba walkii hayta laakiin madaas kaamshi hay-adanka garna waa la siiya markuu qaabkas karantiinidasa hay-ado iyo maamulka meela kuhoola iskugi marka walanka hay-ad hiblaayo waa ku qaada hay-ad hiblaayo waa kuqoytoona ku qaado saganado dhaliilo ama oo lankaas jiiriya safar ka sheene ama meel baabilan roogeenin degnayne oo banaanka gane horna kaambaylanagane yawaylakidiyakaa ana kaamigoo laha edadkiina hor maamul wargadmiseena horna maamul ninkoleley umana lasoona eeduu seereyaan maamul ka seere meelimeelerew halka laakiin madaas meel deegaan gata oo la degmaa oo dadka dhibaataysan roogana waa la siiya markaasasahan iyadaa maasanta walada jareeha arrimaha oo nadaafada saadii bilasooti muddooyina way kuwaliya kooxo nadaafadeed ololadaas nadaafadeed oo guud ahaanba degmada baydhabo la ka hormariyo horumarintaasi oo yamadaaskumadata bulshadii nin nin wayigalan ama nin buraaragsan geek nin nadaafada iyo geeka walweyn gadan karaasa marka haddii lankasta gurigii hortiisa gashanka walaagashana gurigii kuma heshay jidkaa rarka madaasi ada warsatama intaan ka digartoon maamulkii waa kala keer marka wadasaadibilasoki maamulka muddooyinkii oon kaga dambeeyey oo lala nadaafadeeda waday marka bulshadii marna in maamulkii garab la siiyo in alaalidii madaas nadaafada wadda garab la siiyo may ogolaan kasta walaajisa ku qaada jidkida kishaxeke madoo jid kasta marini marka haddana wala iska dayanay maamulka degmada marwada wali gaaraya sidii nadaafada yay hormarinahay marka hiraaban kasta saadii bilasoota magaalada todobaadkiiba ama maalin maalmo oo joogta oo oo la nadiifay jira meeligii kale nadiifay oo kulku dadki dukaanleyti walay dukaanka u gadan jidkada tiisa ka diidiyaan dadki walay ibadka ku nadiifay jidkada tiisa ka diidiyaan marka sakasta waa igilin marka hadduu meelo la roogay wuxuu rajeynayni oo waqti balyaal kadib ama sanad kadib insha allahu bulshada iyo walbaban ku fahasta nadaafad iyo rajeen waliba sheegtay inay bulshadana shaqaeen ururada nadaafadda ama guud ahaanba markalan fiiri nadaafadda mataawiyaas arrimaha ama amarkiisun biyaasaba ko iyo ko daciife oo dadka nadaafadaba iyo anta badan kuwaan qaadan waayo haddii amarkiisun biyaasanba dadka iyo kuqaada lahayan isla markaasna iyo kushaqeyle nadaafadda hadda bilicda magaalada sidii eta mahadalayn marka meer koro maamulkiin amarshe iidan laayifsan
idaa maasanta bani aadam kulaalna miinroo gobobna miinroo adiba ada hore sheegbi maamulka awaamiirtiis daciifna marka wali wala marna amar marna waa ikilin marka walaka hor walin soo gaanay bulshadaas iyo guud ahaan biye walkii hoogi wal ada walkiin qaraumus walada kaanfacawme marka inona walama doono amar madoono waa ikilin walwain soo gaanay waa ikilin oo guud ahaanba degmadan baydhabo nadaafada oo beriida magaalada laka hormariya waa yay kasoo gaan awaamiirna way deeli doona guud oo kashanka shabaab haddii ari doona alaalinaas education hortiis ba aha dhaka ama gurigii hortiis dhashana dhaka oo tallaabo ku qaado doona helidaasina way way deeli doona helida oo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada oo makaasiga oona guddiga gobolkii degmada kumadana yoo nagu gaamiyahan way sugii doonaha guud oo nadaafada gashanka guud ahaan dalka kuusu doon ama xaafado naga toy ama kaamunka naga toy yaa lashaayi doon helidaas ama dun walisuubi doon wareegdaa saaran wareegdadaas ama dun haddii maamulka markii laciifiya haddii unsiyaada markaasa yaana sharbaan doon waayahay dhugunsiyaalkaasi walibahaya gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee magaalada baydhaba mudane aadan arab oo si toos ay qabta teleefonka usiin ku waramayo iyadaa maasinta mudane gudoomiye adina waa walaalka insha allah
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur waay adiganiyo wadhiyumin walaadu wada walseew mahinka dhiitana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widay an walfayleh kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eehumaasi ayle lanki galantiska jarta
بس إرابة ما إت بلاي دتين تالا mulkeeta burbursan lan kun beeso oo ka qaadi beedeenimaada ku walay bes oo dheh bulkeeta bariina ee omadiyaada baawuraha ku gentona an burburaana haddii aada falaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la seeto beesada
waayahay dhegeystayaal qayba guddaba ee barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirna dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yar ordalata hamiin faylan dhegeystayaal meel walba isu rogdanha ibraahim aadam ibraahim weliba use kumadiya aqooniyahana ku jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya welibana use geega sharjiraha dusuqabad ee magaalada tabaydhaba weliba use sheegay ana ero waana baaq usan diraya ena musharaxiinta magaalada tambaydhabo oo rogan isla markaasna weliba use sheegay inili ku dadaala waana inta badan iyo musharaxiintii oo ilaaliyan amniga guud ee magaalada baydhaba hadda ibraahim oo mar sharjiraha dusuqabadi yaa weliba useray
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد إن وحان ربا شركة جرائد إن أن أوغا هذا الله قضبا دورة باهدا كنتين و دورة شada xiisaha badan leh ee ka dhici doonta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaali meel kastoo ay joogto ay hadal hayaan xasaasiyaddeeduna ay aada iyo aada u kulushahay xiisaheeduna uu aada iyo aada u darayn waxaan rabaa marka inaan kula hadlo shirkan jaraa-id dhowr qaybood oo bulshada ka mid ah qeybta koowaad waa dadweynaha ku nool koonfur galbeed si guud si gaar ah dadka degan ama jooga meesha doorashadu ay ka dhici doonto inay ilaaliyaan oo ay qadariyaan nabadgelyada ay haystaan xasiloonida ay ku dadaalaan dadka waa la kala taageeri karaa musharaxiinta waana la kala ara- aragti duwanaan karaa oo qofka adigoo aada taageersan tahay dabcan sifaad iyo tilmaamo aada istiri xaaladda ka taagan koonfur galbeed waxbuu kaga bedeli karaa qofka kaleetana si ka duwan inuu arkaa laga yaabaa oo qof kaleeto isla sifaadka iyo ama kuwo kaloo ka badanba uu ka arko adna xor baad u tahay isagana aragtidiis xor bu u yahay haddii la yidhahdana yaa kusoo baxaya ilaahayba subxaanahu wa tacaala og qof buu ilaahay u qoray qofkii ilaahay u qoran baanu kusoo bixi doonaa ha noqdo kaanaad taageersan tahay ama ha noqdo midkaadan taageersanayn laakiin dadweynaha adiga waxaa ku khuseeya xasilooni iyo nabadgeliyo inaad ku noolaato si inta maanta aan haysano aynu u ilaashano haddii intaan farahenu ay ka baxaan inta kaloo maqana raadinteedii dhib badan baa loo mari doonaa qodobka kaleeto waxaan leeyahay ama qeybta kale aan la hadlayo waa xildhibaanada si gaar ah kuwa koonfur galbeed meel kasto ay joogaan dadweynaha warwarka haya iyo wadnahay farta ku hayaan dadka go-aanka laga sugayo waa idinka codkiinaas ayay ku xiran tahay badbaadada koonfur galbeed iyo badbaado la-aanteedii alle ka sokow qadartiisii marka mas-uuliyad baa idinka saaran ka guda weyn sidaad u fakertaan keliya waxay mas-uuliyad idinka saaran tahay maamooyinka shaaha ku gada wadooyinka reer baadiyaha ee xoolo dhaqatada iyo daaqsatada ah beeralayda dhammaan dadweynaha ku nool koonfur galbeed waxbay tabayaan oo ama ay isleeyihiin dhib baa haysta dhibkaa qofkii ka qaadi lahaa ilaahay baa keeni kare laakiin asbaab baan nala faray asbaabtiina maanta idinka gacantiina ku jirtahay codkiina ha ka weynaado wax jeeb lagu qaato iyo nin jeclaysi maxaa yeelay dhibka codkiina ka yimaada idinkuna wuu idin saamayn doonaa dadkaad mas-uulka oga tihiinna wuu saamayn doonaa marka ilaahay inaad oga cabsataan afar sano ee soo socotaay in codkiinana la idinkaga mahad celiyo ilaahayna sabab idinkaga dhigo qof dadkan iyo dalkan iyo diintan anfaca inuu ilaahay ku keeno baryada ilaahayna badiya una yani una fakera in wax dadka iyo dadkuba ay raalli ka yihiin ilaahay idinku aadiyo qaybta kale aan rabo inaan kula hadlo halkan waa dowladda federaalka ma cambaaraynayo laakiin mas-uuliyad baa ka saaran si guud dalka iyo qof kastoo soomaaliya dunida ku nool haddaan si gaara aan u tilmaamno mas-uuliyadda ka saaran koonfur galbeed kan la dooranayo iyo kan wax dooranayo iyo midka loo doorayaba intaba iyada dawladdu ah marka bimansilati alab bay joogtaa in markaa wax badan ay xeedhiyaan oo ay dadku u dabacsanaadaan deegaanada ay dadkay mas-uulka ka yihiin rabitaankoodana ay qadariyaan si iyaguna la shaqayntoodii iyo taageeridoodii iyo yacni aysan dagaal ka dhex abuurmin ayaga iyo dadweynuhu ay mas-uulka u yihiin wax dagaal ka abuuri karana ay iska ilaaliyaan waa bani aadan wayna gefi karaan wayna saxsanaan karaan ayaguna baaqaas ayaan u dirayaa si guud siyaasiyiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shacabkan waa dad daalay u baahan maanta xasilooni iyo deganaansho si gaara xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed haddii siyaasadu deganaansho laga helo waxaa deganaansho laga heli karaa amniga iyo dhaqaalaha iyo dhinac walba ee nolosha bani aadanka deganaansho looga baahan yahay kelimada u dambaysa waxaan leeyahay musharixiinta koonfur galbeed musharixiintu waxaad u tartamaysaan oo u socotaan waa mas-uuliyad dad badan uma tartameen dhibka adduun iyo aakhira ay leedahay hadday ogaan lahaayeen lafdigan mas-uul waa erey af af carabi ah micnihiisana uu yahay qof su-aal la weydiinayo xil baad qaadi doontaa xilkaana adduuna waxbaa lagaa weydiinayaa aakhirana waxbaa lagaa weydiinayaa marka waxaa uun usoo bambix kara qof isleh mas-uuliyadda waa qaadi kartaa si sharci ah ha lagu raadiyo yaan lagu raadinin si qabdajaax ah sumcadda ay ku baaba'do oo ummado iyo qabaa'il walaala ah oo deris ah cuqdad iyo cadaawad ka dhex abuuri karta dadkan ha idin sinaadaano kursigaana hal qof buu ilaahay u qoray qofkaa ilaahay u qoray unbaanu kusoo bix doono qofkii kusoo baxana inay la shaqeeyaan inta kaleeto loolanka iyo tartankana uu noqdo wax bulshada iyo dadkana dan u ah ayna ka dhex arkaan dadweynuhu danahoodii aynan ka dhex arkin garuubaysi iyo qabyaaladaysi iyo wax sidaasoo xasaasiyadda kicin kara iyaguna kelimadaas ayaan leeyahay dhammaan waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inuu ilaahay culeyska iyo dhibaatada haysata ilaahay uu ka qaado si gaara dadweynaha koonfur galbeed waxaan leeyahay qof idinkana idin roon maanta meeshaad joogtaan meel ka saraysa maahane meel ka hooseysa aan idin geynin inuu ilaahay idinka soo dhex saaro dadkan tartamaya ee socda kheer baan idin rajaynayaa waadna mahadsantihiin
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baan taha ka gebagabeyna barnaamijka kulanka warsan oo nabadu xasiin saar waana siina dareysayaan cabdirashiid axmed ibraahim rashka boydhan ka farsamada madan ku deerta waliba imaamadaha maksarka iyo makiinada saaxiibkeyga mahmuud ali cabdullaahi gaabshaha dhegeystayaal inta barnaamijkan barnaamij lama dareedun kulmaan waliba siin ku tabaa sidaas iyo hamiin nabad ee dhegeystayaal guud ahaan wali baan taha ka beerana jadwalkeena idaacadeed oo aan bilowday tubila masaahir erood litisaa doornamo dhegeystayaal ولباني بل طبيلا مساهر من تكوري تدبان بعد ذات ورسا اسكو دوما سلاسي ومين نبدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس